xaalada guud ee degmada gaalkacyo waxoogaa waxaa la dareemahayaa jawi deganaanshaha intii lu labaatan beri ku dhow dagaal weyna ma dhicin laakiin weli ciidamadii waa sidii la rabay in loo kala qaado laguma guuleysan xabaduhu way iska dhacdhacayaan hebel baa isoo xabadiyey iyo hebel baa isoo xabadiyey xaggay kasoo dhacday badan baanu maqlaynaa hadee xaaladu weli sidii la rabayna maaha wayna jiraan tilaabooyin xagga nabadda loo qaaday isdhex galbaan baa la sameeyey gudyada labada dhinacaad bay isugu dayeen inay dadka maaragtay ka saaraan maaratay tuhumada iyo xamaaskii jiray laakiin weli meelihii ugu adkaa way noo dhiman yihiin waxay soo celcelinaya magaalada crisis badan baa abuurmay ganacsigii baa kala xiran ewel baa colaad iyo tuhun iyo kala shaki iyo qoryo iska soo horjeedaa jiray marka meel dagaal ka dhacay weeye laba qori oo iska soo horjeeda oo isdagaashay hadday isu jeedaan inay isxabadeeyaan waa wax laga filan kara wey